halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efimada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco tobanka bisha julaay sannadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka waxaana si wada jira idaacaddana idinkugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aannu idinkuugu haynay idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a askar ka tirsan booliiska kenya oo muddo laba sana a al-shabaab ay ku haysteen gudaha soomaaliya oo la sii daayey gobolka south carolina ee dalka maraykanka oo maanta dejinaya calanka konfederate ee la isticmaali jiray xilligii addoonsiga dadka madowga
waxaa kaloonu idiin haynaa
dhulkaas waxuu naqanaanalo ku soo durday boqol iyo toban iyo siddeed kun kilomitir weer ah oo dalka soomaali u dhigma sagaal iyo toban boqolkii awal waxaa la odhan jiray oo dadka qaarkood galasi jiray dowladda soomaalida waxa weeye wata xagga jiirta laakiin maanta waxaa loo baahan yahay hadday dowladda soomaalida sidaa ugu dhiiratay inay dhulkaas sidaa ku difaacdo wixii ka soo bixi doono doodaas maxkamadda waa fallaartii cirka loo galo nin walba wax walbay noqon karta cododkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii caalamka laba askari oo ka tirsan booliiska kenya oo al-shabaab ay laba sanno ka hor ka soo afduubteen kenya ayaa la sii daayey askartaasi booliiska ah oo lagu kala magacaabo joseph wambugu iyo frederick chercher ayaa waxaa lagu soo afduubtay weerar ka dhacay meel u dhow gaarisa bishii mey ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii madaxa booliiska kenya ayaa wakaaladda wararka e a f b waxa uu u sheegay in labadan askari lasoo badbaadiyey shan iyo labaatankii bishii juun ee lasoo dhaafay shalayna saxaafadda warkooda loo soo gudbiyey ayna haatan caafimaad qabaan ma jiro war rasmi ah oo la xaqiijin karayo oo ku saabsan sida askartaasi loo sii daayey balse al-shabaab ayaa warbaahinta waxay u sheegtay in askartaasi ay sii daayeen kadib markii sida ay hadalka u dhigeen ay qaateen diinta islaamka warbaahinta kenya ayaa waxay qortay inay dhici karto in lacag madax furashaa lagu bixiyey sii deynta askartaasi iiraan iyo waddamada dunida ugu awood daroon ayaa ku dadaalaya in ay sii socdaan wadahadallada adag ee uga socda magaalada vienna kadib markii dhowr jeer dib ay uga dhaceen wakhtigii loo qabtay waxaana socda iskudayo la doonayo in looga gaaro heshiis dhammaystiran kulankaasi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa la kulmay goor hore oo saako jamco ah dhigiisa iiraan maxamed jafaad sariif iyo saraakiisha midooda yurub ee arrimaha siyaasadda dibadda u qaabilsan hoteel ku yaala magaalada vienna oo wadahadalladu ay ka socdaan isagoo ka hadlaaya deyrka hoteelka ayaa sariif waxa uu u sheegay warbaahinta in wadahadalladu ay horumar sameeyeen balse mar uu ka jawaabayay su-aal la weydiiyey oo ku saabsaneyd haddii uu sii joogayo sabtida iyo axadda vienna waxa uu sheegay in ay u badan tahay sidaasi ma jiro wakhti kama dambays ah oo aan la dhaafi karin ayuu yidhi waxaana doonaynaa heshiis wanaagsan in la gaaro sariif ayaa saxaafadda kor ugu qayliyay ereyadaasi wadahadalladan oo galaya toddobaadkii labaad ayaa waxaa muuqda calaamado soo koraya oo ku saabsan caalwaaga jira kuwaasi oo la dareemayay gelinkii dambe ee shalay xoghaya keeri ayaa shalay ka digay in haddii aanan la gaarin go-aano ad adag oo dhaqsiyo ah in wadaxaajoodayaasha dhinaciisa ay diyaar u yihiin in markaasi wadahadalladaasi lasoo afjaro qaramada midoobay ayaa sheegtay inay jiri doonto hakin xagga duqeymaha cirka iyo dagaalka isbahaysiga sacuudiga warsadka ka yahay ay kala soo horjeedaan xuutiyiinta dalkaasi yemen taasi oo bilaabanaysa maanta oo jimco ah waxaana ay saamaxaysaa in gargaar uu gaaro malaayiin dadka reer yemana haakinta duqeymaha ee shuruur la-aanta ah ayaa socon doonta ilaa iyo ciidda mas-uuliyiinta gobolka south carolina ayaa la qorsheynayaa in ay ka qaadaan calanka suran dhulka aqalka baarlamanka gobolkaasi munaasabad maanta la qabanayo gobernatore niki heli ayaa shalay saxiixday sharci ay isku raaceen dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga oo lagu qaadayo calanka oo markaasi ah mid ay isticmaali jireen xilligii dagaalka sokeeye dadka aqbalsanaa ama taageersanaa addoonsiga madowga saddex toddobaad kadib markii dil midab ku salaysan uu ka dhacay kiniisadan ay dad madow ah markaasi ku cibaadaysan jireen ayay arrintani timid aqalka baarlamanka ee gobolkaasi ayaa sidoo kale waxa ay isku raaceen ama ay ku raaceenba aqalka sanadka markii ay ansixiyeen sharcigan kadib dood beerqaad ah oo socotay muddo saddex saddex iyo toban saacadood ah haali ayaa ku tilmaantay shalay in ay u ahayd dadka gobolka sii degan maalin weyn taasi oo ay sheegtay in ay isku keentay si wada jir ah bulsho gobolkaasi ku wada dhaqan xilli ay kasoo bogsoonayaan dhibaatadii ka dhacday gobolkaasi iyagoo mid markaasi ah gobolkuna uu mid yahay sagaal qalin oo ay ku kala saxiixday sharcigan ayay mid walba siisay qoyskii sagaalkii qof ee lagu dilay kiniisadda ku taala gobolka south carolina
waxaa inoo soo socdaa warar soomaaliya ku saabsan balse marka hore maraykanka maanta oo jimcaha gobolka south carolina ayaa waxaa la dejinayaa calankii la isticmaali jiray xilligii addoonsiga dadka madow oo weli ka taagan gobollo ku yaala koonfurta dalkan maraykanka guddoomiyaha gobolka south carolina ayaa waxa ay seexday shalayto sharciga lagu dejinayo calankaasi caashi ibraahim caashi cuud ayaa warbixinta noo haysa calankii astaanta uu ahaa gobolladii koofureed ee u dagaalamayey in addoonsigu ka sii jiro dalkan maraykanka ee sumaddana uu ahaa midabta koorka iyo isla weynida reer koofureedka ayaa jimcahan maanta ah laga dejinaya caasimadda gobolka south carolina kadib dagaalkii sokeeye ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale markii sagaal qof oo madow ahaa oo cibaadaysanayay la dilay bishii juun calanka fallaagada oo gobolka laga suray muddo ka badan konton sannadood ka hor ayaa lagu wadaa in la dejiyo maanta tobanka aroornimo ee xilliga gobolka south carolina calankaasi ayaa waxaa la geyn doonaa sida hadalka loo dhigay qol taariikhi ah oo ku yaala madxaf militari oo ku yaala caasimada ah gobolka ee colombiya isaga oo ka mid noqon doona walxo kale oo taariikhi ah oo ay siteen askartii u dagaalamaysay addoonsiga ee reer koofureedka boqol iyo konton sano ka hor mudanaha xisbiga jamhuuriga ee laga soo doorto gobolka south carolina niki hali ayaa sheegtay khamiistii inay saxiixday sharciga bannaynaya in la dejiyo calanka si sharaf leh ayaannu u soo dejin doonaa hali ayaa wareejinta calanka iyo in goob kale loo raro ku baaqday wax yar kadib markii la dilay sagaal qof oo madow ahaa oo ku cibaadaysanayay kiniisad intii ay socotay barashada casharo la xidhiira baibalka bishii juun toddoba-iyo tobankeedii taasoo ka dhacday kiniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka madow oo ku taalla magaalada charleston ninka cad ee dilka dadkaasi lagu eedeeyey oo ay da-diisu tahay koob iyo labaatan jir magaciisana lagu sheegay dalin roof ayaa muuqaalkiisa laga arkay websayteka isaga oo sita calankaasi la adeegsan jiray xilligii uu maraykanku ka jiray addoonsiga isagoo u muuqday mid aaminsan midabta koor muuqaalkaasi ayaa ku dhiiro geliyey siyaasiyiin iyo dukaamo waaweyn oo safka hore ku jira dalkan maraykanka inaan calankaasi lasoo bandhigin south carolina oo ah gobolkii u horreeyey ee ka baxa intii uu socday dagaalkii sokeeye kun sideed boqol koob iyo lixdankii ilaa iyo kun iyo sideed boqol shan iyo lixdankii ayay doodii mudanayaasha gobolka ee toddobaadkan ay keentay in lasoo gunaanado astaan amaba calaamad uu muddo dheer isku khilaafsanaa gobolku calankan la adeegsan jiray xilligii addoonsiga uu ka jiray dalkan maraykanka ayaa ka lulanayay qaybta u sarraysa ee caasimada gobolka laga soo bilaabo sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo lixdankii ilaa iyo labadii kun markaasoo loo weeciyey goob lagu xusuusto dagaalkii gobollada koofureed ee isbahaystay oo ku taalla meel u dhow halka laga galo aqalka gobolka warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay caashe ibraahim caasha cuud
sida aad warkaba ku maqlayseen laba askari oo ka tirsan booliiska kenya oo ururka al-shabaab u afduubnaa uguna haysteen gudaha soomaaliya ayaa la sii daayey booliiska kenya wuxuu sheegayaa in lasoo badbaadiyey halka al-shabaabna ay sheeganaysa inay sii daysay kadib markii ay sida ay sheegteen ay islaameen wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa arintaasi warbixin ku saabsan noo soo diray labadan askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska dalkani kenya ayaa soo deynteedu waxaa xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya joseph bonet waxauna sheegay in ay yihiin kuwa iminka caafimaadkoodu aada u wanaagsan yahay labadan askari ayaa soo deynteedu waxay soo caanbaxday shan labaatankii bishii juun ee sanadkan balse maalintii khamiisteeda shalay ayaa bulshada loo soo bandhigay labadaasi askari inay ku jiraan gudaha dalkani kenya taliyaha ciidanka booliiska ayaa waxa uu sheegay howlgallaha iyo dadaal ay dowladda dalkani kenya ka muujisay soo deynta raggaasi in lagu soo daayay dhanka kale xarakada al-shabaab ayaa waxay sheegatay in raggan ay ahaayeen kuwa diinta islaamka qaatay taasna ay keentay in ay gacantooda kasoo baxaan laban askari ayaa waxaa lagu afduubay deegaanka garissa county sanadii labada kun iyo saddex iyo tobankii bishii may deegaan u dhow deegaanka xuduudda laleeyahay dalka soomaaliya waxayna noqonaysaa soo deyntii noocan oo kale aheyd ee dhacdo inta ciidamada booliiska dalkani kenya la ogyahay shabaab ayaa rag badan oo ciidamada booliiska dalkani kenya kala maqan dalkani kenya sidoo kalena waxaa jirta dad rayid oo ilaa iminka gacantooda ku jiraan oo dalka soomaaliya ilaa iminka lagu sheegayo
kaas waxau ahaa waryaheena magaalada gaarisa maxamed faarax shire
dowladda masar ayaa waxaa xabsiga ay dhigtay afartan qof oo soomaaliya oo doonayay inay u tahriibaan dalka talyaaniga wariyaheena magaalada kaahira xuseen saxanuuni ayaa warka noo soo diray ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiga dhigay in ka badan afartan qof oo tahriibiyaal soomaaliyeed xili ay isku dayayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha waddankani muhaajiriinta soomaalida ay ciidamadu ay soo qabqabteen oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa qaarkood laga soo qabtay biyaha xeebaha masar xili ay saarnaayeen dooni u socotay dalkaasi talyaaniga warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in tahriibyaasha gacanta lagu soo dhigay inay ku jiraan muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka siiriya falastiina iyo qaar ka mid ah dalalka geeska afrika cabduqaadir faarax xersi oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey xariga loo geystay tahriibyaasha soomaaliyeed dhabaanti waxaa jira dad gaar ay afartan oo isugu jira rag iyo dumar ee ciidamada amniga ay gacanta kusoo dhigeen dadkaasoo rabay si sharci darra ah inay uga tahriibaan xeebaha dalka masar waxaa kuwa heliyey dowlado kale sida falastiin suuriyaan waxaana ku jira rag aniga qaraabadeeda ah waxayna hadda ku jiraan xabsi ku yaalla daldhow magaalada iskandariya dadkaasuna waxay ku dambayn doonaan lama garanayo ilaa hadda sidoo kale waxaa jira dad gaaraya boqol oo soomaali ah oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalkan ku yaalla masar dadkaasoo isugu jira rag iyo dumar iyagana oo hadda ka hor laga soo qabtay xeebaha dalka masar kuwaasoo iyaguna xabsiga ku jira marka lama ogaan karo in la soo daynayo in kale iyo in dalkooda dib lagu celinayo lama ogaan karo ilaa hadda war dhaba oo aan ka hayna ma jirto arrimahan ayaa imaanaya xili ciidamada amniga iyo kuwa ilaaliya xuduudaha waddankani si weyn loo soo dhoobay magaalooyinka ay ka baxaan dadka tahriib doonka ahi ee ka baxa waddankani sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey dalkani masar waxaa soo gaaray in ka badan boqol qof oo soomaali ah kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka tahriibaan xeebaha masaarida laba qof oo soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha waddankani inta la ogyahay sanadkan gudihiisa xili ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha dalkani masar halka in ka badan boqol qof oo muhaajiriin soomaali ahina ay ku jiraan xabsiyada waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysaa zahar cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqadaadda toddobaadka toddobaadka soo socda maalinta isniinta ee saddex iyo tobanka bisha juulaay ee tahay dowladda soomaaliya waxa ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda heeg ay u gudbinaysaa dacwadda muranka badda soomaaliya ku salaysan ee kala dhexeeya kenya dad badan ayaa waxay isweydiinayaan muranka badda dacwaddeeda soomaaliya xilligan ma ku guulaysan kartaa wakhtigan lagu guda jiro iyadoo ay jiraan eedaha lala xiriirinayo dowladda inay heshiisyo horay u dusiyey badda soomaaliya ee la gashay dhinaca kenya iyo sidoo kale cidda ku wehelinaysa dacwaddan dowladda soomaaliya dhammaan qodobadaasi barnaamijka ayay ku jiraan waxaana ka qaybgelaya wasiirka dekedaha gaadiidka iyo badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi oo jooga magaalada muqdisho abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo qaynuunka ka qaatay shahaadada masterska jaamacadda ohio state university isaguna ku sugan colombos ohio iyo talihii hore ciidamada badda haatanna ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee badaha soomaaliya admiraal faarax axmed cumar faarax qare dhammaantiinba soo dhowaada martida barnaamijka waayahay ugu horreyntii waxaan siinayaa bal wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi bal ugu horreyntii waxaad nooga warantaa rajada dowladdu ay ka qabto in ay dacwaddan ku guulaysato walaal dowladda iyo ummadda soomaaliyeed bas rajo weyn bay ka qabaan sababtuna waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba waxay ku taagan yihiin qadiyad caadila oo xaqa oo aan cad oo maalin cada ayay ay ku taagan yihiin sidaa daraaddeed dowladda iyo ummadda soomaaliyeed toona shaki kama qabaan inay cadaaladda iyo qadiyadda cadaaladda ee hoog ay ay difaacayaan inay marnaba ku guuldaraysanayaan marnaba mar ma qabno sidaa daraaddeed waxaanu qabnaa rajo aad iyo aad iyo aad u weyn in aanu si fiican oo qiimalo dowladda soomaaliyewaa hagaag su-aaltaasi la mida waxaan siinayaa admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo jooga isna magaalada muqdisho anagu xaq baa naga maqan xaqi xaqayna inaan doonana marka kooba xaq baanu leenahay marka labaadna waddo cadaan ku taagano waanoo caddahay inaan gar leenahay mar haddaan xaqna naga maqaya garta inoo muuqato inaan guulaysano arkay noo saaran tahay sidaasaynu asahay sidaasaana maxkamada u geynay sida wasiirku u sheegay waana arrin ummadda soomaaliyeed danaynayso aaminsantaana inay ku guulaysan doonto insha allah bal cabdi waaxid kusoo dhowow adiga ma kula tahay sida ay labadaasi mas-uul u dhigayaan in soomaaliya ay ku guulaysan karto dacwaddan
marka u horeysa waxaan halkan ka salaamayaa admiral faarax oo aan bishii december kusoo arkay magaalada muqdisho iyo wasiirka oo lineka ku jira labadiina waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan ilaahayna amni iyo nabad dalkeena ha bixiyo intaas kabacdi doodu waan saas hade yani lama oran karo kayskan ma ku guulaysanayno dabcan hobkaas waa jira laakiin waxay ku xiran tahay laakiin waxay ku xiran tahay faktaro badan ama tilmaamayaal kale oo muujin kara inaad guulaysanaysid iyo inaada guulaysanaynin kana imaanaya macluumaadka aan filaayo dadka kayskan gacanta ku haya oo soomaalida ah ama looyarada ah ama expertiska banaanka ay ka qorteen macluumaadka dheeriga ah oo ay ku guulaysteen maxaa yeelay dhanna waa arrin qaanuun dhanna waxa weeye waa arrin geography weeye oo geo geolandmaska iyo badda isgalaya waxaasoo dhan baa xukumaya iyo dhinacyadu sida ay ugu qancaan wixii kasoo baxa resultigaas inay fuliyaan taasaa keeni kadha in la qiyaasi karo laakiin hadda dooda waa unsaas waa un ku guulaysan karaa dowlad ahaan waa qaabkaas waa loo dhigi karaa waa tahay bal wasiirka haddaan dib ugu noqdo wasiir bal waxaad iiga warantaa dhowrkii cisho ee ugu dambeeyay golaha wasiirada iyo guud ahaanba dowladda soomaaliya kulan ayay arrintan ka lahayd maxaa dhaliyay dacwadda in wakhtigan bal sanadkan sanadkii hore iyadoo la gudbiyey labadii kun iyo afar iyo tobankii in haddana toddobaadka soo socda la gudbiyo mar kale maxaa keenay waktigan in la gudbiyo dacwaddan horta waxaa kalama keenin kollay maalin unbaa la gudbin lahaa waayo arrintan waxay arrin culays badan ku haysaa qaranka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan mas-uuliyiinteeda gaar ahaan marka kollay maalin baa la gudbin lahaayee maalintaas ayaa loo cayinay in la gudbiyo oo maxkamadda la horgeeyo kayskaas isagoo tafatiran middan ayaamahan dambe runtii dowladda oo dhan lama odhan karo golaha wasiirada laakiin madaxweyne ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaan golaha xukuumadda ama wasiirada iyo baarlamaanka intaba runtii waxaan odhan karaa wuxuu ahaa toddobaad ama toddobaadyo ayaa soo bax runtii aan soo moodnay dhowr calaamadada waaweyn ay ka muuqdeen oo ah toddobaadadii xorriyadda soomaalida iyo toddobaadada runtii hawl adag oo dambe la galay oo aan ku magacaabi karo toddobaadyadii ama asbuucyadii midnimada iyo wax isla garashada iyo jaan iyo jiib isla helka ayaan runtii ku magacaabi karaa waayo mawduucan maxkamadda iyo mawduucyo kale oo runtii qadiyadda ummadda soomaaliyeed ka mid ah taas aad waxaan ku soo odhan karaa kacaysa waxay kiciyeen in dhammaan gacmaha la isqabsado in dhammaan wax walo qoran in ha la iska dhigo hadday madaxweynaha tahay hadday ra-iisul wasaaraha tahay hadday golihiisa wasiirada tahay hadday ra-iisul baarlamaanka tahay hadday golaha wa- baarlamaanka tahay waxaa lagu jiray runtii hawl adag oo aan odhan karo qadiyadana runtii waxay ka- waxay noqon kartay oo aabay ka noqotay baan odhan karaa shaqo weyn bay u noqotay runtii ummadda soomaaliyeed guud Waa ahaan gaar ahaana dadka gacanta ku haya hoggaanka iyo dowladnimada soomaaliyeed maanta oo ay noqotay qadiyad ururisay oo isu keentay oo runtii ay gacanta laisku wada qabsado waaya aynan go-aan cad noqoto in gacanta la wada saaro in qadiyaddaa soomaaliyeed iyo dhulkaa soomaaliyeed la difaaco waa gartay marka waxaad ula jeedaa toddobaadyo ka hor idinkuma sii jirin oo laakiin dowladda maadaama xiliyadii ee la guda tegayay xorriyadda soomaaliya ayaa een, dhowr arrimood oo ku dhashay dowladda ay qayb ka tama sidaasa mise anigaa si qaldan u qaatay waxaan ujeedaa walaal waxaan ujeedaa ilaa lix iyo labaatankii juun Hmm.
ilaa iyo iminka waktigan joogno inta udhaxaysa laba hawloodoo waaweyn baa runtii een, lagu midaysnaayo oo lagu socday waxay ahayd midi toddobaadkii diyadii la odhanayay xorriyadda soomaalida oo ee, ummadda soomaaliyeed xorriyadeeda ay qaadatay in dabaaldegeedii iyo howlgalkeedii iyo muujinteedii iyo weynaynteedii runtii lagu wada jiray oo qaranka o dhan ugu taagnaa taasi waxay abuurtay runtii in ay quluubta iyo gacmaha dadka mas-uuliyiinta ummadda soomaaliyeed runtii ay gacanta iskabsadaan bay keentay laakiin runtii waxaan odhan karaa asbuucyada dambe ee lagu jiray arrinta taladeeda iyo go-aan qaadashadeeda kama dambaysta ah oo runtii dee taladu way ballaadhay iyo wakti badan laakiin waxay keentay wakti mas-uuliyiinta ummadda soomaaliyeed aan odhan karo way ku urureen way iswada gacan qabsadeen way isgarab istaageen si ay kelmadooda iyo qorshahooda arrintaa ku saabsan in la difaaco dalka soomaaliyeed ciid kasta qaaka ka mid ah in la difaaco ayay runtii een, lagu midoobo laisku- meel laisku wada taagay waa hagaag Een, admiraal faarax qare ayaan siinayaa ee bal kusoo dhawow mar kale faaraxow een, waxaad iiga warantaa waxaad ahayd taliyii hore ee ciidamada soomaaliya ee dhinaca ee badda haatan waxaa tahay gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee badaha soomaaliya een, waxaa lagugu tiriyaa inaad ka mid tahay dadka aqoonta u leh badda soomaaliya bal baddan laysku haysto ballaceeda ama tiradeeda intay la eg tahay ama waxa laysku haysto ma u fasiri kartaa dadka soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim aad aad umahadsan tahay su-aasha waa su-aal aal- aad u muhiim ah sideeda annaga iyo dowladda aan diriska noo keenaya xuduud la yaqaan baan noo tiilay ayana kama jirin ilaa laga soo bilaabo waktigii ingiriiska iyo talyaanigu xuduuddaas ay dhigteen kun iyo sagaal boqol labaatan iyo shantii ilaa xuduuddaas la calaameeyey labaatan iyo sagaalkii dabadeedna mataqaan si wanaagsan labada dowlaba isla dhigatay soddon iyo saddexdii qarnigii tegey arrimahaas arrin qayla ka taaganay ma jiro ilaa dowladda burburtay markii dowladdeena ay burburtay ee dadkeena isku soo jeestay ayaa waxaad moodaa dowladda ingiriiska ahoo inay hawa gashay oo mataqaan badina xooga inay mataqaan wax ka qaadato ay hawadaasaa gashay hawadii waxaa sii xoojiyay dhulkii oo laga helay eh, batrool iyo gaas iyo waxyaalo fara badan arrimahaasaa markaa waxaa keenay in dowladda diriskaadaan kenya nagu soo durugto eh, waxayna jeexday laan ka duwan layinkii la isku ogaay qaanuunka dawliguna rabo un kolooska uu qabo un kolooska haddaan u noqdo sharci ahaan laba dowlood diriska xuduudbadeedkeedu wuxuu yahay sida qaanuunku sheegayo xariiqin ka baxda xeebta halka xuduudooda dhulka ay ay tahay ka baxda oo badda aada oo lamada dhinac waxusinta lamada dhinac waxusinta xariiqin samay karta oo xariiqin dardar kolaar la ah amba ku taagan oo ku qoranta xeebta taasaa la isku ogay qaanuunka dulmina oo faray dowladda deriska nala ah oo saaxiibkan oo kenya arrintaas waa ka bayrtay xariiqin baraleel baraleel ah ekwatorka la ah taasi marka waxay keentay in angal soo baxo xagalu soo baxdo biyo soo baxaan dhul weydi soo baxo Mhm.
dhulkaas marka haddaan lu- luqada nambarada isticmaala ama luqada xisaabta idaa sahlaneen haddaan qaadno ezka oo laba boqol oo miil badeed ah ama saddex boqol oo sobaatan kilomitir ah dhulka ay nagu soo durugta kenya wuxuu la egyahay soddon iyo sideed kun kilomitir square oo u dhigma dalka soomaaliya boqolkii lix u dhigma gobol haddaan si kale u yidhaaha gobolka hiiraan wuu ka weyn yahay dhulkaas gobolka hiiraan oo gobolada waaweyn waaweyn wuu ka weyn yahay in dooru ka weyn yahay waat haddii aan qaadno izadka aan ka baxno aan aado mataqaani kontinental shelf oo boqol iyo konton aanu sii dhaafo dhulkaas wuxuu noqonaana lagu soo durday boqol iyo toban iyo sideed kun kilomitir kuweer ah oo dalka soomaaliya u dhigma sagaal iyo toban boqolkii amaba haddaad tidhaahdo saddex gobol iyo wax la jira sidaas awgeed waad garan kartaa dhibka ka imaan kara halkaas iyo xaqa intaa ku maqan oon dawlad diris oo nala tashan oo weliba saaxiibahayn ay sidaas samaysay waaya oo weliba wax badan ka galnay heshiid wada hadalaan ka galnay xaqeedu inuu soo baxayo waa mahadsanta waa tahay een marka ma jirtaa in dowladda soomaaliya ee sahashay in een dhulkaasi kenya kusoo durgeeda keliya maahana ee ka gashay heshiis wadahadalla ee furtay taasina ay keentay in hadda dacwadda loo gudbiyo ee ee maxaan ku rahdaa maxkamadda oo dalalka waxaa laleeyahay waxaa jira ee, dalal wax ka badan haysta labayo toban mayl ama wax ka yar haysta haddii ayaga muran ay geliyaan oo qaramada midoobay ay u gudubtana xuduudaasi laga wada hadli karo la qaybin karo wax walbana ay ka imaan karaan marka ma jirtaa dowlad soomaaliya ama mas-uuliyiin soomaaliya inay sahleen arrintaas ha faarax ha ha wasiir Arrintaa wasiirku- halkaa su-aasha iyada waxay u baahan tahay runtii wakti dheer intaa la isla fahmo dadku in waxun la iska sheega ma aha oo wax tuhuna iyo wax runtii la iskula wargaalaysto ma aha runtii arrin mudanna ma aha laakiin waxaan kuu sheegayaa kenya goorta ay qaadatay xuduudda uu ka sheekeynayo admiral farax ee ay calaamadaa samaysatay ee ku wartay waxa ay sheegashadeeda sheegtay laba kun iyo shantii bay ahayd haye wax allaale iyo waxa dambe sheekooyin ee dadku ay sheegaan oo marka wax ka aada uga dambeeya bay ahayd marka waxay ahayd runtii oo ay ka bilaabmaysaa arrintaasi wax la sahlay maahe waa sida ay kenya declaar garaysay ama ay cad- ay sheegatay laba kun iyo shantii in xuduudeeda baddu ee soomaaliya ay sidaa tahay sidaas markay sheegatay ayaa ay bilaabantay muranka ee xuduudda badda ee soomaaliya iyo kenya walaal waxaan doonaya inaan kuu sheego dadka ayna dhegeysanayaan aan u caddeeyo marka xuduud laba wadan la- u dhaxaysa laga hadlayo dhulku intuu la egyahay ama ha yaraado ama ha weynaadeen waa dhul dalka laysku hayaa waxa weeyaan mis ma galo yaraan iyo weynaan ma galo waxaan uga jeedaa waata eh, xiriirka caalamiga ah waxa la yidhahdaa taako hadday hadday dhulkiisa ama ciidiisa ay ka maqantay qofka waxay dhaawacaysaa madax banaanidiisa iyo jiritaankiisa qarannimo ayay dhaawac iyo nabar ku tahay marka uma baahnin inaynu ku mashquulno dhulkaasi intuu leeyahay ee waxaynu u baahanay inaynu ku mashquulno waktigeennana gelino aada noo fahanno ummaddana loo sheego in lagu xadgudbay een, dhulka soomaaliyeed waayahay wixii aan leeyahay hadday yar yihiin iyo hadday badan yihin baa anaa leh oo ummadda soomaaliyeed baa leh ummadda soomaaliyeed mana yaraysanayso xataa hadday yar yahay dhulka iminka dhul weyn baa admiraalku inoo sheegay runtiina waa siday tahay xilmigaan gartay waayahay tahay aan siiya bal cabdiwaaxid isna haye cabdiwaaxid sahro horta ah, anigu horta waktigii dowladdii eh, eh, maxamed siyaad ay dalka joogtayna waa ka shaqeeyey Eh, historyga dalkaana eh, intaan ogahay eh, wax badan oo damqana waa arkay wax badan oo aan ku farxana waa arkay horta hadal tiradaan faraha badan oo iska socoto oo eh, waa la midaysan yahay iyo waa shaqa qabanaa iyo gurdankaas waa wixii anu waxaan dhahaa wixii kacaankii hadalbadnidii eh, kacaanka uun iska socon jirnay laakiin realityga dalkan waxa waaye eh, dhacdadan kismaayo eh, yacni jubbada hoose ka dhacday oo dalkan ay sheeganayaan horta qaanuuniyan waa wax u yaala maxkamaddu disputekaas ay dowladuhu soo gudbisadeen horta inay in ay raaciyaan qodobada u qoran eh, xuduudaha badaha iyo shuruucda innagu waxaan jecelnahay waa gaar laakiin haddii disputeku ay gasho gacan saddexaad Mhm.
adiga yacni factor badan ama midaysnow ama ha midaysnaamnin ama mataqaanaa eh, eh, eh, eh, saas ha la ahaado waxba ma shaqaynayso gartay kenya waxay soo gaarsiisay dalkan position ah in soomaaliya ay qirato dispute inuu jiro memorandum of understanding baa la saxeexay Mhm.
waxaa la saxeexay kenya intaan memorandumka la saxeexin gogol dhig fara badan bay usoo yeelatay dhulkan inay soo gasho waxay samaysay jabahad bay samaysay laakiin underlyinka wax ku qarsoonaa meesha waxay ahayd heshiisyo muddada badan dowladda dadka soomaaliyeed ka buuqay oo la sheegayo ilaa gaaraya waktigii gandi oo za- alzan alzania Alzania.
alzania la sameeyey heshiisyaa jiray mar walba xanaha la oran jiray total ba involver ah meeshaan daadsi loo bixinaya wayna caddayd oo ciidamada la keenay oo oo lagula dagaalamaya shabaabka waxaas yacni hubkooda raashinkooda iyo qalabkooda bixinaysay forces ku taxalluqa inay inay ka ganacsadaan meeshaan waaye bal halkaas maya waxaan intaana ka bixin waxaan rabaa taas waxay ahayd dhacdo soo dhacday weaknesska dadka soomaaliyeedna looga faa'iidaysanayay laakiin dhanka kale kenya arrinteedu wax ka soo qaad la-aan ma ahan kenya waxay ku doodaysaa dis boodarkaanu ilaa lixdankiiba inaan la calaamadayn waaye sida halkaa hadda- halkaaga sida ii hadda- joog halkaaga ii joog waa tahay wasiir m- ee, shirkadihii ee, sida uu cabdiwaaxid hadda ka dhawaajiyaba lalahaa shidaal qodis ayay ka bilaabeen dhulkaasi muranka uu ka taagan yahay ma ka baxeen mase waa ku jiraan meesha hadda horta walaalow ama ha ahaato kacaankii ha noqoto ama ha aynu maanta joogno ha noqoto midnimada iyo meel wadajeedku waxbuu taraya mar walba hadday kacaankii ahaydna waxbuu taraya hadday maanta tahayna waxbuu taraya marka taanu ma qaba runtii in een, la fudaysado waxaan ujeedaa een, haddii maanta ummadda soomaaliyeed ma- madax iyo maamul iyo shacabba ay runtii ku midoobaan waayo waa inay xaqooda dhacsadaan waa tahay waa wasiir inay ciidooda ilaashadaan haddii aanay taa u midaysnayn mas-uul iyo mijo iyo madax haddaanay u midaysnayn haba nugu celcelinanaba kacaankii iyo dowlado hore u jiri jiray lagana yaaba xilligooda inaysa jiri jireen murankan badda ee maanta taagan Een, bal haddii dhinaca kale aan eegno shirkadaha su-aashaan hadda ku weydiiyey shirkadaha la yiri waxay horey uga uga qodayeen shidaalka een deegaankaasi laysku haysto ee xeebta gobolka jubbada hoose hadda ma ka qodaan mise way joojiyeen maadaama muranka iyo dacwad gudbinta ee hadda ee miiska saaranta runtii een, dowladda soomaalidu waxay ka leedahay arrintaa een, aad baa looga wada hadlay mowqif cadna way ka taagan tahay dhulkaasi waa dhul soomaaliyeed cid kale oo bixin karta oo heshiis ka geli kartaana ma jirto haba yaraatee oo aan dowlad soomaaliyeed iyo ummad soomaalida ahayn sidaa daraaddeed ma aqoonsanin wax alaaleeya wax heshiisa oo halkaa lagala galay ama dhulkaa runtii soomaaliyeed lagula galay cid kale ama shirkada ha noqdaan ama cidda doona ha noqdaane haba yaraatee ma aha umada dowladda soomaaliyeed iyo ummada soomaaliyeed waxay aqbalayaan iyo waxay rumaysan yihiin weliba anoo fursadda ka faa'iidaysanaya kagana wakiila dowladda soomaaliyeed iyo golaha wasiirada ay ka mid tahay heshiisya noocaasa dhulkaa ku galay inay imika inta ay dhowdahay ay ka laabtaan inay ka baxaan waa xadgudub ayaan u aragnaa waxaanay noqon doontaa qadiyad ay ummadda soomaaliyeed aanay kaga hadhin ama dowladda soomaaliyeed aanay kaga hadhin cid kasta oo xadgudubka haastaada ka faa'iidaysa waayahay waa gartay wasiir aad baad u mahadsan tahay ee bal haddaan admiraal faarax dib ugu noqdo soomaaliya rajo ayaad ka muujiseen in ay suuragal tahay in dacwadan marka ay gudbiso ay ku guuleysan karto goormaa go-aanka ugu dambeeya la filan karaa inuu soo baxo horta marka ugu horeysa arrinta horta waa maxkamad waa horta marka ugu horeysa cid taali taalaali karta ma jirto Mhm.
annagu waajibka ee wuxuu yahay inaan dacwadayno qoraala gudbino beryo kadib ayna tegaya meesha Haye.
dhinaca kale in loo gudbiyo iyo tegay ay soo akhristaan ayaguna markaa kabacdi dhowr bilood ilaa sideed bilood meelahaas aan fil aan filaya in sharcigu qabee inay markaa kabacdi dacwadu furanto dibadeed m- lagama lagama sheekay karo goorkay mataqaana ee dhammaanayso meelaha qaarkood sanooyin badan ay qaadataa waa soo marnay waa soo akhrisanay dowlada badan oo halkaa maxkamadaha isku haystay sida anagoo kale iyo kenya kuwa qaarkood waxay qaatay shan sano kuwa ka badan ay qaadato Waayo.
annaga keliya waxaan rajaynaynaa maadaama xaq- xaqaydu oo cabdi ay iska gaabtaan rajayn waa tahay een marka ma la garan karaa ee, ee, xukunka haddii kaba soo qaadba hadda la rido oo ee, dhinaciina ay ka janjeerto ma ma heli kartaan fursad kale oo aad dacwadaasi mar kale ku bilaabi kartaan ama dib aad ugu gudbin kartaan inay nihaayi taanu malayna yaan yaan yaan lahayn bacalka la yidhaahdo haddii lahayn laakiin bala sharciyaganka cabdilwaxid arrintaas aan u gudbinay kiiskii waa la dhisay looyaro waa loo qabtay waxa weeyaan waxaa kiiskiina waxa weeyaan dee waa watan isniinta baa la gudbinaya awal waxaa la odhan jiray oo dadka qaarkood ay galasi jireen dowladda soomaalidu waxa weeya way ka xagajinaysaa laakiin maanta waxaa loo baahan yahay hadday dowladda soomaaliyeed sidaa ugu dhiiratay inay dhulkaas sidaa ku difaacdo oo dariiqaa sharciga ah ee adduunku uu ku kala baxo admiralku sheegay horta dhulka laysku hayaa waxa weeye afartan kun ilaa sida uu yani soddon iyo laba ilaa afartan kun oo territoriada xagga badda Eh, dacwada eh, dhinacyadu horta maxkamadaanu male enforcement ma samayn karto haddii judgment ay rido oo waxa weeye maxkamada oo yani leh awooda iyadu ku fulisa ma lahan ma laga noqon karo camal Mm.
lama dhex dhigayo marka go-aan kastoo la qaato kenya waa didi kartaa soomaaliyana waa didi kartaa laakiin disputku sideeda u taagnaanaysaan waxaa dhacaysana marka resourcigii la rabay meesha in laga in la in laga helo oo laga qaato in in qolana awoodi weyda inay in- inay wadato maxaa yeelay military waxay keenaysaa confrontation wa- mid waa la qabaa wasiirka oo shacbiga soomaaliyeed inay u midoobaan dalkooda dalkooda waa waa dumay waana la dumiyey faktara badan baana dumiyey innagaa qayb ka ahayn qayb waxaa ka ahayd conspiracy badan oo jirto dalkan natural resources hantidiisa oo hadda khatarta ay muuqato oo weligeed la sheegin waan qabaa in loo midoobo ka soomaaliyeedna inay conscious ka yihiin taariikhdooda inaysan gelin dhul soomaaliyeed in lala wareego waan hubaa wayna ka muuqataa laakiin waxaan u baahannahay si scientifica inaynu waxaan u derisno maxaa yeele cost baa inaga gelaya minimum markay ugu yaraatay waxaanoo kale lacag fara badan ilaa shan milyan ilaa dhowr milyan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dadka soomaaliya in la- in in la galvanize gareeyo oo loo sheego xaqiiqada waxay u baahan tahay in loo sheego territorial integritygoodii inuu isteeg yahay way muuqataa kenya uma turin soomaaliya ciidankeedii baa jooga waxyaabaha hadda complicationka sii wada waxa weeye kenya inay tiraahdo iyadoo ciidankeedii intaasoo kun uu jooga xadka soomaaliya oo amison ku joogta kabarkaas haysa haddana territorian claim ay samaysato aniga waxaanu arkaa wax shacbiga soomaaliya inay ka godoodaan mudan wasiirkan dib ugu noqonaya wasiir dad badan waxay leeyihiin xilligan soomaaliya awood uma laha een inay xuduudaheeda ilaaliso badaheeda ilaaliso een waxaa la leeyahay ciidamo ajaaniba ayaa madaxtooyada iyo ma- iyo ilaalinaya een caasimadii een madaxdii dowladda ilaalinaya gobolladii qaar ka mida ayagii ayaa jooga oo markii horeba say kusoo galeen calaamad su-aal ay saaran tahay marka waqtigan soomaaliya inayba ka hadasho ee baddeeda lagu soo xadgudbay awood intee la eg bay u yeelan kartaa marka bal had- horta horta waxa weeyaan waxa wa- waxa een, haddii een, ama soomaaliya xaalkay doontaa ku jirto xaaladay doonto soomaaliya ku jirto la- oo ha maraysa maanta taariikhda marxaladay doonta ha marto laakiin taasi ma keenayso ee, kamana dhalanayso in ay wax walba isdhigto anigu waxaana qabaa maanta soomaaliya waxaa ka jirta dowlad itaalkii doonaba ha lahaado waxa weeyaan adduunyadana waxaa ku nool dowlado kala duwan qaar xoog weyn iyo qaar xoog yar iyo qaar xaalada ku jira iyo qaar xaalad ku fiican adduunyada oo dhan ayaa xaaladaas ka jirta oo saas laga nool yahay innaguna duniyada saynu kamid noon ku nool nahay sidaa daraaddeed marka waxay la tahay ama ay tahayba xaqiiqadu soomaalidu runtii eh, waxaan xas- gabay baan runtii uu cabdillaahi suldaan timacade allah u naxariistay uu tiriyey ayaad moodaa xaaladan oo dhan inay tira inay sheegayso wuxuu yidhi eh, cabdillaahi suldaan timacade dadka gabaydiisa o dhan way wada yaqaanaan wuxuu yidhi markii ay wada dooxatay ayaa daad usoo galay wiil ubaxiina waa daadisay waana dubateena dubaaxdiisa waa wada cuntee duur dharaareed markii ay iswada dooxatay baa daadu soo galay waa daadkii uu sheegayay cabdillaahi suldaan timcade oo ka digayay lixdamaadkii iyo markii waxa weeyaan aan xorriyadda la qaadan ay ay- ay runtii bulshada waxaynu ku kalsoonahay oo qura inaynu idhaahno waxaan innaga ay sugaysanay soo maaha haddaynu maanta wignahay micid kale ayna wi- micid kale ayna tabar tirtay soo inaynu waxaynu intaynu ka kacno oo aynu is urursanno oo gacmaha isqabsanno aynu dub isu ururin oo ka kac soo maaha waa ta gartay ha- haddaadan awood marka shakiga aanan qabin waxa weeyaan inaanay marnaba dhulkaasi ka bixi doonin dhulnimada soomaaliyeed iyo lahaashisa marnaba inaanu ka bixi doonin Waa- ayaan rumaysnahay waaya sinaba inaanu ka bixi doonin waayo ummadda soomaaliyeed maantana way jirtaa xaalkay doontaa ku jirto berrina way jiri doontaa ka dambayn doontaa runtii marka waa wax runtii iska cad inaanay marnaba qadiyadaasi inaanay inaanay cid kale ku guulaysan karayn siday doontaba u dhacdeen ayaan anugu arag waxaan u gudbayaa ee cabdiwaaxid een cabdiwaaxid soomaaliya waxay ogolaatay inay dood ka gasho ee badda ee soomaaliya een mas-uuliyiinta soomaaliya ayay ogolaadeen dacwadda ayaa gudubtay wakhtigan wax walba ayaa ka imaan kara marka een marba hadday dacwaddan gudubtay maxaa maxaa dhici kara oo oo xigi kara Eh, Sharciya.
horta eh, eh, aniga waxay ila tahay arrintaanu arrin fudud ma ahan arrin eh, inagu aan dacwada bilownay weeye kenya inay bilowday ahayd iyada dadka litiga diga qofka dacwada keena kenya waxay inagu khasabtay inaga dacwo inaan galno waxaana sahlay memorandum of understandingkii ay gashay bay hesh- shirkadaha eh, shidaalka baara ay hordhigtay inaan dispute ka jirinin dhulka soomaaliya soomaaliya markii dowladda soomaaliya markii dambey baraarugtay soomaaliya markii hore iyadaa qoorta geedatay hay-adahana actionskeedii baa invite gareeyey wixii kasoo bixi doono doodaas maxkamadda waa fallaartii cirka loo gano nin walba fil wax walbay noqon kadhaa qodobo badan baa la cuskanaya qodobka shan iyo tobanaad ee ee xeerarka badda qodobka sideetan iyo sadeexaad xeerarka badda equidensas waxa la yidhaahaa jira dowladuhu hadday isqabtaan waxaa jira berbendo color waxa la yidhaha jira continental shelfs baa jira waxaa jira decisions aan hadda shuruucda ku muuqnayno laakiin loojikadu ay keeni kadho loojikadaasuna waxay keeni kadhaa afar boqol oo trilyan afar boqol iyo afartan trilyan mitr cubic oo gas iyo natural resource ku jira meesha laisku haysto kenya waxay bixisay sideed zone sideed zone oo dhulkaan hadda soomaalidu degantaho n f d da la yidhaha qayb ay inta badan ilaa taana sii gaaraysa waxaa zoonkiibaa wuxuu la soo galay badda markaasi kenya waxay keentay xataa inay tiraahdo jubbada hoosaan ka saaraya sha- eh, shabaab ka saaraya markaasay keentay ciidamo in soomaaliyeed la tababaro markaasaa la keena dad soomaaliyeed gudaha intii laga qorto in ayaga ruuxoodii loo isticmaalo inay yihiin terito- territorial aniga marka waxaan qabaa dadka soomaaliya horta dhib ku filan wuu maray mana qabo hadda dagaalo iyo mushkilad horle inay galaan laakiin shacbiga soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin its the right familigaaga been looma sheego as a Gaartay.
family way dadka soo walaal ii kaa dadka soomaaliyeed xaqiiqada ah waxaan meskaa inaga abuuray sidaan hadda uga bixi lahayna waa waxa aan qaba hadda du- dadka dawladeenna iyo madaxdu inay inay inay- inay inay ku tala jiraan wixii kasoo bixi doona hadhow maxkamadda soomaaliya waa diidi kadhaa they can they can deny they can say ma aqbalayno resultigu hadduusa fair u ahay maxaa yeelay jus- justice-ka waxaa saldhig u ah waa fairness haddii cadaalad darro adigu aad tirsanaysid waa diidi kadhaa waa dhinaayi karaa nobody is force you qofkii hadday hadday qodotana hadda waa tuug tuug waxaagii qaatay oo isticmaalayana yani inagu uguma horeyno laakiin inaan legitimacy la siinin kenya ay ku qodoto oo ku degto qalbigeeda waaye iisoo Anigu- koob waa anu- tahay anigu waan qabaa saas inay tahay waaya een, wasiir ma kula tahay een, dowladdu inay ee, iyadu dalleen dhigtay badda soomaaliya oo een, in la sheegto een, ay ka murantay oo ayada ay keentay taasi aawadeedna maanta ay ku tahay iyada waxaysan waxba ka qaban karin haddii xataa dhinaca kale maanta la yidhaahdo badda waa laydinka xukumay soomaaliya Een, walaal maya ma odhan karo dowladda ma odhan karo waayo ee waxaan odhan karaa een, waxay arrintani daba ku leedahay dhibaatada ummadda soomaaliyeed ee iyadu gacmeeda ku abuuratay ee ku gashay daba ku leedahay odhanaya waana mas-uuliyad aan dadka soomaaliyeed dhan ama mas-uul ha noqdo ama mas- ama dowlad ha noqdo ama shacab ha noqdo ama aqoonyahan ha noqdee waa waxaan anigu leeyahay qadiyadan iyo kuwa la midka ah ama tan gaar ahaan maanta hal arrin oo qura ayay qiimo ayaa ayaa faa'iido inooga leedahay faa'iidada inooga leedahay waxa- ay inoo leedahay waxa weeyaan inaynu nidhaahno soo wixii aynu gacmahayna ku samaynay iyo burburkii dalkeenaynu burburinay soo waxa ka soo baxay soo waxan maaha gartay hadday waxan tahay Mhm.
soo si- soo waxaynu samayn karnaa waa maxay meel isdhiibnaabaa waa inaynu dib isu urursanno xoog iyo karaamo iyo maanta aynu dib karaamadeenna iyo dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna iyo midnimadeenna iyo soomaalinimadeenna iyo wadajirkeenna iyo wadaniyadeenna in soomaalida waa dib loo soo celiyo Waay, oo had- ay taasi ay la hubo oo aan hubo inay tahay ta dalkeena maantana difaaci doonta berrina difaaci kari doonta waxba yanaan kala harin ninkii wax kala hadhow qoon ay xiradaaba jabtay ay maanta dowladda taagan tahay wasiir wasiir laakiin wax yar aan kaa weydiiyo iyo meel kasta baa joogo Waaya.
anigu walaan runtan ku sheegayaa Hmm.
anigu waxaan een, mas-uul baan ahay laakiin waxaan ku dhashay burco ayaan ku dhashay in la yidhaahdo een, ruma wax yar oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee xuduudaha kenya ku yaalla ayaa la qaadanaya ama la qabsaday waxay iga dhigan tahay gurigayga oo la qabsaday bay iga dhigan tahay ha noqoto mid aynu garanno Waaya, qofka wasiir, soo Soomaaliya waa- waa- waa kugu dhulka soomaalida la doonaya in la qaato waa kugu soo noqonaya waad mahadsantahay wasiir waa yahay een haddii aanan la gudbin lahayn arrinkan oo qaramada midoobe aan lagala hadli lahayn een sharciyan maxaa dhici lahaa een cabdiwaaxid murankan Eh, hadee- waxaa dhici lahaa haddii kenya ay iska wadato yacni ilaa hadda adiga ciidan ma lihid oo yacni maogtahay sharcigu horta waa practical waxay wixii practical waa inaan ka hadalnaa maogtahay Mhm.
Eh, had- haddaan dowladda soomaaliya waxba bu- gudbinin waxa weeye kenya waxeeda waa waa wada- waa wadanaysa marka kenya culayska haystaa wuxuu yihi hadda ayadu wixii ay samayn lahayd waa samaysay yani waxaa la yidhi hebelo wixii adigu aad samayn lahayd samaysa wixii lagu samayn lahaa baa dhiman kenya culayska hadda haystaa waxa waaye dadkan drillerska explorerska yaa culays ku haya maxaa yeelay nimanka wax qodanaya yacni waa dad eurubian ah waa dad western ah shuruuc bay yaqaanaan hanti baa gelaysa soomaaliya sidaan wiik uma ahaan doonto soomaaliya waa ka kacaysaa soomaaliya yani dhib baa imaan kara yani fo- waxaana wa- waxa ilaa labaatan sano toban sano soo socoto iyo project garaynaya in in projectigaana socdo horta marka kenya iyo soomaaliya iyada uma turin sida muuqata laakiin cabsida hadda taallaa waxay tahay waxa pressure ku haya dowladihii dowladihii eh, eh, shirkadihii waxaan seexanaya waxay leeyihin no there is an legal argument here kenya waxay leedahay iyadu borderkan weliba lama cadaynin waxaan aada ugu mahad celinaya eh, generaal qare oo yidhi nineteen twenty five-kii ingiriiska iyo talyaanigu border bay degeen laakiin kenya waxay leedahay xorriyadda marka la qaatay soomaaliya iyo kenya wax ma kala saxiixan haddaysan kala saxiixan supersider waxaa ka dhigaya sharcigaas waxaa yani ri- loo noqonaya marka ciwijka dowladihii ka horreeyey wacan marka xuduudaha waxaa sameeyey ni- niman isticmaalaho marka hore dhigiyey waayo xuduuddaasi maxaa keenay marka in laga noqdo hadda muran la geliyo oo maaragta siday wax hore ugu yaaleen maxaa hadda muranka gelinaya oo oo soomaaliya ku qasbaya lafteeda ayadoo le waxba iga maqan inay haddana dacwad ka gasho iyo gorgortan fiiri dalkan maraykanka majis seal iceland la yidhaaho canada iyo maraykanka u dhaxaysa yaa waxaa lobster fara badan baa yaa laga helaa marka lobsterkiia qiimo badan intay yeelatay yaa attention badan dispute ka dhex dhiliilay maraykanka iyo canada fidi waa dalkan maraykanka hore waa hadda nineteen seventies kii bay dhacday canada waxay cuskatay qodob ay leedahay aniga islandkan waxaa i siiyey oo ii aqoonsaday ing- ingiriiskan sixteen twenty one-ki lix iyo kun iyo lix boqol iyo labaatan iyo kowdii maraykanku waxay dhaheen no no no sidaas arrintu ma ahane heshiis ka dambeeyey kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo saddexdii baan la galay ingiriiska kaas oo xuquuqaha dalalka ilaa north america u dhan cadaynaya marka superseded yani sharcigaas waxaa waxaa daboolaya sharcigan dambe fiiri soomaaliya sharci dambe oo kenya ay la gashay xuduuda ma jiro xuduudan markii la qaatay ilaa zayla waxaa joogay faransiiska fadhiya brezembi jabuuti jabuuti iyo somalilan ama hadda soomaaliya waqtigay jirtay xuduud ma kala saxiixan laakiin waxaa la ilaalinaya xud- wixii ingiriiska iyo faransiiska udhexeeyey talyaaniga iyo ingiriiska wixii udhexeeyey way annagu hadda waxa aynu ku doodayna relevant ma aan dawladdii jirto yani lixdankii ti idinma saxiixin innagu inaan marka target garayna hay-adaha dalka soomaaliya inay target gareeyaan hay-adaha wax qodaya dabcan waxaa la leeyahay ee dowladda kenya ilaa hadda lagama warqabo dhankeeda ee khabiirada ay keensan doonto qareenada u doodi doono dacwadda waxay la imaan doonto miiska ay soo saari doonto si lamida soomaaliyana weli calaamad su-aal ayaa dad badan ka saaran marka bal dhankiina yaa ha
haddaan taa ku caddeeyo waxa weeyaan eh, runtii eh, dowladda soomaalidu horta kow waxa weeyaan inay isku tashato ummadda soomaaliyeed ku tashato eh, ayna go-aansatay in ay difaacdo xuduudaha soomaaliya dhul iyo bad iyo bixiga Eh, markaas qodobka labaad eh, dowladda soomaalidu runtii eh, dhul baa iga maqan oo waa isaga kasoo noqonaya anaa iskale runtii ma aaminsana laakiin waxay samaysay in kayskan laga fikiro in dad khubaro ah oo runtii soomaaliyada horta la helo kow marka waa- soomaali mise dad ka waxaa baxsan la helay runtii dad khubaro ah oo soomaaliyeed oo qiim leh oo wadanyad leh oo runtii dareemaya arrintan culayska iyo miisaanka ay ku leedahay ummadda soomaaliyeed dabeetana haddana waxaa loo dhaafay in la helo dad looyaro caalami ah oo runtii jinsiyado kala duwan ah maraykan leh oo ingiriis leh oo faransiis leh oo lagu xushay oo ay looyaradaa soomaaliyeed loo ogolaaday inay xushaan adduunyada intii qiimale ee kayskan oo kaysas noocan oo kale a gashay oo ku guulaysatay runtii wixii ay keeneen markaa dadkii la keenay runtii maanta waxaa la hayaa looyaro oo runtii tiro leh oo qiimo leh oo tayo leh oo adduunyada dhanna laga yaqaano waayahay markii hore oo dowladda soomaaliya warqadaha qaramada midoobay ay u gudbisay oo inay ee, ka doodi karto baddeeda ah markaasi ma dowlado kalea ku jiray oo ama dana gaara ha kala haadaan ayaga baddaasi ama mid soomaaliya ay ugu tabarucayaanba ha noqotee ee, ma dowlado kalea horey ugu sii jiray kasakow in haatan ee, laga yaabo inaydin caawinayaan hawshan runtii waxay u taallaa dowladda soomaaliyeed waxay go-aansatay hawshan innaga inoo taallaa ummadda soomaaliyeed ma u taallaa aynu horta inagu lafteheena iyo inagu waxaynu haysano aynu ku tashano oo aynu ku dagaalgalno waaya dabeetana waxaa naga dhiman waxay naga dhiman runtii waxyaabaha runtii markiiba anigu ma joogin markaas laakiin waqtigan keskarinta laga shaqaynayay ee looyarada iyo dadkan expertka soomaaliya bay ka shaqaynayeen aniga aad bay iga horreysay waqtigan aan halkan idi laakiin markii aan dhegaystay waxa weeyaan case muddo runtii la dhisayey oo laga shaqaynayay waayahay ugu dambayntii een, admiraal ee, faarax qare khayr iyo khasaaro arrintan maxay ku dambeyn kartaa ayay kula tahay adiga ee, waan soo gebagabeynaynaa barnaamijka anaga horta welwelka muuqanaya horta aniga qofaan iima muuqdo sababo badan awgood horta dowladda soomaaliyeed waxay kari karta waa kartay qaanuunka dawligu wuxuu qabaa laba dowladood markay isu qabsato xuduud badeed shan waddaa u furan wadadii koobaad waa soomar oo wadahadalayeed waa ku heshii weyn waxbaa kasoo bixi waaya wadada lamaad oo ciidanan inaan cid saddexaad u talada u dhigano oon maxkamad ahayn ayaduna waa soco weyn wadada dowladda soomaaliyeed u fureed inay maxkamad tagtay maxkamadina waa tagta taas horta waa taas Mhm.
midda kale welwel meesha ma yaalo muddo sanad ka badana arrintan loo diyaargaroobayay dhinaca sayniska haddii la eego dhinaca sharciga haddii la eego dhinacyala badan haddii la eego waa loo diyaargaroobay waxaan isku halay karno dacwaa iyo wixii lagu ayidi lahay horta jeebka inay ku jiraan waana gudbinaynaa sharci yaqaan waxaan siinayaa cabdiwaaxid cabdulaahi warsame een, bal noo soo gunaanad maxay sheekadan ku dambeyn doontaa aakhirkeeda mar haddii dowladda soomaaliya fare ay hore meel uga yaaleen dadka qaarkood taasi ay walwalweyn ka muujinayaan inkastoo mas-uuliyiinta dowladda ay leeyihiin dhabacad ayaan ku taaganna oo xaqeena aan doonaynaa ma ahan wax politicsa ma ahan waxa weeye arrin qaanuun hadday dhacdo kuma qancin wa wa waa la odhan karaa faarax sidaan qabo tan kale sida jananku sheegay dadka soomaaliyeed tayadoodaan aqaan waxay yihiin baan aqaan dhib ha qabeen ha kala daadsanaadeen laakiin ma nihin dad dalkooda iyo ummadooda la qaban karo waxaan keliya aan kula talin lahaa legal expenses badan baa bixi doona culays badanna dawladdan ku ah sida aan filayo iska tabaryar in account loo furo wasiirku hadduu imaqlaayo prime ministerka la gaarsiiyo madaxweynaha la gaarsiiyo tabarucaad qaas ah loogu qoro ummadda soomaaliyeed inay soo ku bal haddaynu ku heshiin weyne inaynu nidaam dhisano inaynu ku heshiino hanti dhacan oo soomaaliyeed inaynu bal shilin ku difaacno maa ama ten milyan hana haata ama shan milyan haata wixii ku baxdo arkee cumar cabdirashiid oo qoray baan arkaya coostis uma hayn waana legitimate sida uu qabo waaya waad mahadsantahay marka waxaan kusoo gaabinayaa soomaaliya inta aad isku maqan tihiin dalkiinu saasuu u marayaa heshiiya oo ku heshiiya nabadeenna iyo wanaaggeena guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay saddex iyo tobanka bishan juulaaya oo dowladda soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda heeg ay u gudbinaysa dacwadda muranka badda soomaaliya ee kala dhexeeya kenya islamarkaana ay qayb ka ahaayeen wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi oo jooga magaalada muqdisho abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo qaynuunka ku takhasusay joogana magaalada colombos ee gobolka ohio iyo sidoo kale taliyii hore ee ciidamada badda haatanna guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliya admiraal faarax axmed cumar faarax qara ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa intaynu toddobaadka soo socdo barnaamijkan mid la mid ah ka maqli doontaan v o a inta ka horreysa nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana sahra cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada richard stengel ayaa sheegay in dowladda maraykanka oo la kaashanaysa dalalka islaamka ay bilaabayaan dadaal la doonayo in looga hortago dhallinyarada kooxaha argagixisada ku biiraya stengel ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu siiyey tv-ga alxure ee v o a ay bahwadaagta yihiin waraysigaasi waxaa noo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar kaaliyaha xokayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada richard stengel oo waraysi siinayay telefishinka alxura oo bahwadaag la ah v o a ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshe ay dowladda maraykanka iyo waddamada carabta iska kaashanayaan oo lagula dagaalamayo awoodda ururada argagixisada ee dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada ugu horrayn richard stengel ayaa ka hadlaya sida weerarada ururada argagixisadu ay u mideeyeen dalal badan
perverse way almost, terrorism tends to unite people. And I think what happened on 9 11 was something that united people in the world against.
waa arrin cajiiba oo inta badan dhanka kale u shaqaynaysa taasoo ah in argagixisannimadii ay noqotay mid midaynaysa dadkii kale waxaana taas sabab u ah wixii dhacay koob iyo tobankii bishii setembar inay ahayd wax mideeyey dadka dunida ku nool oo hal meel ay uga soo wada jeesteen argagixisannimada kuwaasi oo garwaaqsaday in maraykanku uu yahay dhibana ay waxyeele ka soo gaartay argagixisada oo dhibaatadaasina ay tahay mid la wada arkay waxaana dhihi karaa xulufooyinka iyo saaxiibadeenna carabta tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasi waa kuwo sii xoogaystay saaxiibtinimadooda iyo xiriirka nagala
dhexeeya kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimaha bulshada oo la weydiiyey siyaabaha loola macaamili karo soo ifbaxa ururka daacish ayaa ku jawaabay
there is the military battlefield uh, where we have rolled back a lot of their advances and where waa hagaag waxaan u malaynayaa siyaabo kala duwan sida dagaalka dhinaca militariga ee dhulka ka socda taasoo keentay inaan dib u celinno dhaqdhaqaaqooda oo haatanna ay soo sika karin iyadoo sidoo kalena weerarada ay ciidamadu qaadayaanna ay soo bateen kuwaasoo saamayn dhaliyey islamarkaana ah kuwa matalaya bahwadaagta carabta iyo isbahaysiga kale ee carabta iyadoo dhinaca kalena dagaalka dhinaca xogta iyo warbaahinnada uu yahay qayb aan anigu ka shaqeeyo tan iyo markii uu soo baxay ururka daacish hal sanno ka hor waxaana jiray dhinacyo badan oo ku soo biiray dagaalkan iyadoo dalalka carabta ay iskood u samaysteen ama isu abaabuleen xarumo u gooni ah oo ah dhinaca isku xirka bulshada sida dalalka urdun masar iyo sacuudiga sida la ogyahana waxaan xarun la yidhaahdo iswaab aan ka samaynay dalka isutagga imaaraadka carabta taasoo ah iskuday weyn oo aan u malaynayo in uu soo jiidan karo dad kaleeto iyo dalal kale inay samaystaan xarumo la mida tan oo kale endeavor, which I think will inspire other people in other countries to create similar centers.
ururka daacish ayaa inta badan xoogga saara inuu dhallinyarada u dagaalanto ku gaadho dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada haatan waxaa soo baxaya dadaallo dalal badani ay doonayaan in ay wax kaga qabtaan awoodda ururka daacish ee dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaana ka mid ah xarunta sawaab oo saldhiggeedu yahay dalka isudagga imaaraadka carabta kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan dhinaca diblomaasiyadda iyo bulshada richard stengel ayaa la weydiiyey waxa uu yahay hadafka xaruntani It's a joint Emirati American project that will then help coordinate among the coalition partners to create content messages that counter Dash's social media strength. and waa mashruuc ay si wada jira u hirgeliyeen maraykanka iyo isutagga imaaraadka carabta oo ka caawinaya waddamada isbahaysiga dagaalkooda ka dhanka ah awoodda adeegsiga ururka daacish ee baraha isgaarsiinta bulshada iyo sidoo kaleeto in lasoo bandhigo fikrado wanaagsan oo ka dhana fikradaha khaldan ee ururkaasi uu ku gudbiyo baraha isgaarsiinta bulshada iyo sidoo kale in lagu mideeyo xogaha iyo fariimaha isbahaysiga ka dhanka ah kooxda daacish content from among the coalition partners that are united against Daesh.
weerarro kala duwan ayaa xilliyadan ugu dambeeyey ka dhacay dalalka tunisiya kuweyt faransiiska iyo meelo kale arrimahaasi waxay cabsi badan geliyeen dalal badan oo caalamka ah kuwaas oo isweydiiyey khatarta ka iman karta weerarrada kooxda daacish haddaba richard stengel ayaa telefishinka alxurra u weydiiyey in maraykanka ay arrintaasi cabsi ku hayso You know, we're all potential targets. Nobody is immune. And we saw that situation in Texas where there was a kind of lone.
dhammaanteen bartilmaameed ayaan u nahay ma jirto cid arrintaasi ka badqabaysa waxaadna arki kartaa dhacdadii ka dhacday gobolka texas ee dalkan maraykanka oo kale oo hal qof uu keligii weerar abaabulay dadka maraykanka laftooda way ka warwarsan yihiin in dalka maraykanka uu noqon karo bartilmaameed waxaanse filayaa in maraykanka aanay xuduudihiisu bayla ahayn uuna leeyahay hannaan uu kula macaamilo dhinaca xuduudihiisa oo horumarsan laakiin waxaan filayaa in dhibtu ay halkan aad uga jirto cid kasta dhibtaasi way ka ag jirtaa waxaa jira dagaalyahanno u dhashay maraykanka oo laftooda halkan yimid sidaas awgeed waa dhibaato ay tahay in cid kasta ay walaac ka muujiso So it's something that everybody needs to be concerned with.
kaasina waxauu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada richard stango halkaad kala socotaana waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
idaacaddeenii galabnimo oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan intaas ayay ku eg tahay waxaan idinkaga tegaynaa ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.